hadda hadda ka hor waxaa jiri jirtay lixdan iyo shantii inaan arday ka degmada balacdan ahaa bacdama laxdimadii wixii ka dambeyna aniyo qoyskayga xoogaa arrimo oo oo dee qoys dhaqaal xumo ee soo wajahday mar sidaa darteed ayaan isaga dhaafay kadib waxaa noqday nin dawaarla ah oon ka shaqay jiray muxuu ahaa dawaarkaas quturyomkii ka shaqaysan jiray haddana danta waxay u qabsatay inaan waxbarashada halkaa kasii wado dacda bacdama ay sii gurayso aqoontana ay wanaagsan tahay muxuu ahaa dacdana ay ku xirneen maanaa waxbarashada
waa gartay marka maxaad barataa hadda maxaad doonaysaa inaad noqoto hadda waxaan jeclaha inaan noqdo kuliyadda caafimaadka inaan ka baxaan jeclaha duca la yidhaahdo bacdama aan u shaqeeyo intersos balac
waa gartay maxaad u qabataa intersos intersos waxaan aaday waxaan ahay caawiya ahay waa gartay bal wax yar waxaad iiga sheegtaa waxa kugu dhaliyay inaad dib ugu laabato iskuolka waxa igu dhaliyey oo waxbarashada qofka aqoonta way kaabtaa mafahamti aqoon la-aantana waa mugdi waad la socotaa marka waxaan tiri new yorksinka waa aqoone halkaa kasii wad aadna si aad noogu hesho birina aad sumcad iyo iyo owlaadaadana ee magacu bixiso waa gartay imise sanaad hadda soo dhiganaysay dugsiga sare afar sano marka maxaa kuu qorshaysan sanadka dambe inaad qabato waxaa ii qorshaysan inaan jaamacad aan galo halkeed ka gelaysaa jaamacadda haddii dibadda ii soo baxdana waan arkayaa isaacidaan dawladda iyo wax lamid ah ama waxaan ka jeclaa inaan xamar ka qayb galo muqdisho waa gartay waxaad wax yar iga sheegtaa bal noloshaada iyo qoyskaaga reer ma leedahay reer baan leeyahay carruura ay joogta alxamdulilah waa gartay bal waxaad iga sheekaysaa nolosha balcad dadku markii aad iskuulka bilowday markii ugu horreysay iskuulka bilowday iyo da-daada maxaad kala kulantay maamulka iskuulka iyo dadka kale
dadka markii aan iskoolka bilaabay waaba ila yaabanaayeeba qof walba waxay dhihi jirta warnioo nima weyn baa tahay ma iska dhaafti waxbarashada anna waxaan dhihi jiray mar walba waxbarashada lagama weynaado mafahamti kaydii hore mustaqbalkii aan baabiyey haddana ma jecel inaan tan dambe aan isaga dheelo marka kadib waxay ogaadeen baas inay macaan tahay waxbarashada usbuucan gudihiisa markaan aan u fadhiistay imtixaanka dugsi sare waa gartay maamulka degmadana waa igu hambaliyey si aad iyo aad ah weliba wax taageeraa ma ka heshay dawladda iyo maamulka maamulka gacanka gacan wanaagsan oo hadda oo ii fidaa waa ii ballan qaadeen waxay yidhahdeen ilaa ay heer jaamacada ku wadeyna insha allah